Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo hadalkan ka jeediyey kala fadhiga soddon iyo lixaad ee caadiga ah ee Golaha Wakiilada Shacabka dalka Itoobiya ayaa mar kale ku celiyey sida uu dalkiisa ugu baahan yahay adeeg toos oo uu ka helo biyaha badda cas waxa uuna sheegay in helitaanka adeegga badda uu yahay arrin sharci ah Abiy ayaa sheegay in heshiiskiisa afgaradka ahaa ee bilowgii sanadkani ay kala saxiixdeen Somaliland iyo Itoobiya uu ku soo yimid kadib baaq ay u direen dhammaan dalalka Geeska Afrika ee badaha leh የኢትዮጵያ መንግስት ጥያቄ የሲ አክሰስ itoobiya baahida ay qabto in ay bad hesho waa mid sharci ah arrintaasina waxa aan u maraynaa nidaam nabadgelyo iyo wadahadal ah waddamada soomaaliya jabuuti iyo dalalka kale waxa ay haystaan xeebo laakiin waxaa laga yaabaa in sida itoobiya aanay wax u beeran karin waxa aan kaga wanaagsannahay tamarta iyo cuntada haddii ay khudaarta noogu bedelaan biyo waxba ma xumaanayaan እኛ አቮካዶ ከነሱ አሁን ብንጋራ ምንም ችግር የለበት ንግድ ነው ra-iisul wasaaraha ayaa dowladda soomaaliya ku dhaliilay qaabka ay u wajahday heshiiska ay wada galeen somalilan iyo itoobiya isagoo ku tilmaamay in xalka ay meel khaldan ka raadiyeen balse xalku uu ku jiro in ay si toosa ula hadlaan maamulka adhisababa የሶማሌ መንግስት በአንድ ሰዓት ፍላይት haddii ay dowladda soomaaliya dhankeenna wax ka tirsanayso waxaa kaga filnaa duulimaad keliya iyo hal kulan sababtoo ah xumaan uma qabno soomaaliya in ay dowladda soomaaliya nala hadasho waxa ay door biday inay waddamada kale ay wareegto iyada oo dacwad u gudbinaysa ayuu yidhi ra-iisul wasaare abiy axmed waxaan kula talinayaa loona baahan yahay ayuu yidhi in aan lacagaha la khasaarinin dal kasta oo aan tagno lacag ayaan ku luminaynaa in lacag la khasaariyo waxa ka wanaagsan in aan samayno waddooyin dadku ku lugeeyaan ama hal dugsi oo aan muqdisho ka dhisno ማምጣት ይቻላል እሱን ሰብሰብ አድርገን አንድ ኪሎ ሜትር ወኮይ ብንሰራበት አንድ ትምህርት ቤት መቋደሾ ብንሰራ ህዝቡ ይጠቀማል ugu dambayn waxa uu baaq u diray ra-iisul wasaare abiy axmed dhammaan dalalka geeska ee xeebaha leh isaga oo ugu baaqay in tabashada itoobiya ee badla-aan ah ay dareemaan haddii kale ay tabashadu noqon doonto mid uu wakhtigu ka jawaabo እነሱ ወንድሞቻችን ናቸው ክፉዋቸውን እኛ አንፈልግም dhammaan waddamada deriska waxaan ugu baaqaynaa inay ogaadaan inaan nahay dad walaalo ah marnaba itoobiya xumaan idinlama doonayso nabad in aan ku wada noolaanno ayaan rabnaa itoobiya waa waddan weyn dal ahaan iyo shacab ahaan waa waddan laga yaabo in dhibaatadiisu idinsaa idin saamaynayso laakiin cabasho ayaan qabnaa dhammaanteen waa in aan ka fikirno sidii aan uga heshiin lahayn iyada oo aan qof dad inagaga dhiman isku soo wada duubo nuxurka warbixinta ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya ayaa waxa uu yahay sidii itoobiya ay ku heli lahayd bad maxaa cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga